wasaaradda gargaarka dowladda jubbaland ayaa guddiga joogtada ee golaha wakiilada jubbaland u gudbisay xeerka hindisa sharciyaadka ilaalinta gargaarka biniaadanimo kaasi oo ay soo diyaarisay wasaaradda gargaarka kulanka guddiga joogtada ee golaha wakiilada jubbaland ayaa waxaa shir gudoomiyey gudoomiyaha golaha wakiilada jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha wakiilada jubbaland mudane cabdi maxamed cabdiraxmaan ayaa soo dhoweeyey soo gudbinta xeerka hindisa sharciyaadka ilaalinta gargaarka biniaadanimo isagoona cod gacantaaga geliyey ansixinta anjadaha kulanka guddiga joogtada golaha wakiilada waxay u fadhiyaan xeer ka yimid wasaaradda maareynta masiibooyinka dowladda jubbaland shariifka aayadaha qur-aanka noogu furayna aad buu u mahadsan yahay marka fadhigeenan maanta wuxuu noqon doonaa in ay wasaaraddu qaybiso una sheegto baarlamaanka xeerka iyo qaabkiisa marka maadaama uuna baarlamaanka hadda si rasmi u furraan guddiga joogtada xubnihiisaa jooga marka wasiir soo dhowaada marka xildhibaanada ka soo qaybgalayna aad bay u mahadsan yihiin marka waa waa mahadsantiin wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowladda jubbaland mudane cabdiraxmaan maxamed maxamuud ayaa guddiga joogtada ka war akhriyey muhiimadda xeerka hindisa sharciyaadka ilaalinta gargaarka biniaadanimo gudoomiye xeerkan magaciisa waxaa la yidhaahdaa xeerka ilaalinta hindisa sharciyaadka ilaalinta gargaarka iyo maareynta musiibooyinka waa magaciisa sidaad arki doontaanba wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka diyaarisay khubara ka soo shaqaysay muddu soo socday ujeedooyinka iyo waxyaalaha keenay iyo baahida loo qabay xeerkaasi waad wada garan kartaan ka wasaaradahan waxaan ka shaqayno waxa weeye waa gargaarka dadka loogu talagalay tabaalaysan waxaa jiray oon isdhihi karaan kusoo koobi karaa laba barnaamij ama laba qodob baan kusoo koobi karaa baahida xeerkan inaan abuuro keenay kow labada kun iyo saddex iyo labaatankii ama labayo labaatankii ilaa saddex iyo labaatankii soomaaliya waxaa si guud ahaaneed eed ah u timid oo lagu eedeeyey inay jirto lunsasho iyo leexsasho iyo si xunu isticmaalid gargaarka loogu talagalay bulshada soomaaliyeed loogu talagalay maadaama waddankeenu yahay waddan nugul in badanna lagu tiirsan yahay gargaarkaasi eedaasaa timid eedaasoo saamaysay gargaarkii waddanka ku baxay lagu bixinayey hoosdhac badan ku keenay hay-ado badan lagu ciqaabay dhib badanna waxaweye bulshada ka soo gaadhay taas waxay keentay marka baadhitaan badan oo dowladda soomaaliyeed heer federaal iyo heer state laga sameeyey waxaa soo baxday in leexsashadaasi oo markii hore la damcay in lagu eedeeyo inay dowladdu ay ku lug leedahay inaysan wax badan oo saamayn ama luglahaansha aysan dowladdu ku lahayn hay-adaha dowladdu laakiin uu dhici karo ama uu jiri karo ama dadyaw siyaalo badan ugu lug yeelan kale ay jiraan taa marka waxa weye si looga hortago xeerar markaa ka degsanaa oo waaweyn aysan jirin yay keentay baahidu in xeerkan ilaalinta gargaarka la abuuro soomaaliya oo dhan buu ka socdaa isteedyada qaybana waa dhammaystireen qaybana hadday waxa weeye ku dhex jiraan heer federaalna wuu ka socdaa inta ka warhayno marka waa xeer si guudaana soomaaliya oo dhan ba waxa weeye ka socda baahida keentay weeye ujeeddadiisa xeerku sidaad ka arki doontaanba meeshana ku qoran waa ilaalinta in la hubiyo in gargaarka bini'aadminimo loo isticmaalo sidii loogu talagalay waxaan codsanaynaa in xeerkan oonu hadda inin qaymin doonno inaad noo ansixisaan ka horre inaad akhrisaan oo aad wixii inbuda ama wixii waxa weeye fikrada ama wixii kabedela ama kudarida waxaad u akhrinaysa laidinku soo gudbinayo waa inaad waxa weeye ku dartaan nala fiirisaan kadibna naloo ansixiyaan rabna haddii alla idmo